dhegeystayaal waxaa si toosa ugu xirantihiin tabinta tooska ee saadaal media waxaa si toosa qadka ugu jirto guddoomiyaha ururka haweenka jubbaland marwa badraan oo hadda eelaboorka kasii socoto oo magaalada usii socoto dabcan wararkeenii hore haddaad la socoteen maanta magaalada kismaayo waxaa laga sugay wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini iyo wafdi kala duwan oo odayaal dhaqanla siyaasiyiin ah waa soo degeen haddana way sii socdaan marwa badraan kusoo dhawow madasha sigisti iyo saadaal media dabcan waa mahadsanta cabdirisaaqow warkaagana waa dhegaysanayaa baabaahinta fiican oo bixinaysana waa dhegaysanayaa halkan ilaa muddo toddoba beriya dabaaldeg iyo soo dhaweyn iyo diyaargarow waftiga imaanayo uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga cabdiqaadir shili kudi macali madoobe uu ku jiro cabdi shire uu ku jiro yidhaahdo goonjeex guddoomiyihii hore gobolka dale uu ku jiro siyaasiyiin kale ay ku jiraan aan magacyada kor ka wada haynin waxaa loo soo dhaweeyey si aad iyo aad u weyn hadda waxaan marayaa bartamaha magaalada waxa sawaxan ka baxaya waa maqlaysaa haweenka jaadka galayay haweenka kulaarta galayay baabuurta xataa taksaada raggii watay dhammaan laamiga caleemaha la lugayaa waxaan rabnaa annaga haddaanay jubbaland nabad waarto nabad waarto jubbaland oo cooba jubbaland faraxan doonaynaa
waa maqlayaa guddoomiye oo xitaa heesaha shidnaa oo aan waxaan ugu faraxsannahay aad iyo aadba waxaan ugu faraxsannahay imaashaha ay yimaadeen haddaan nahay jubbaland maanta jubbaland hadda wixii ka dambeeya waxaan rabnaa jubbaland oo kor istaagtay dawladda iyadii hana qaaday oo dhisano qof kasta oo jubbalandaysi oo meel kasta ku maqan oo u dhashay saddexda gobol inaan soo dhaweyno kii wax tabanayo kii muxuu ah ii sheeg u baahan caafimaad kii u baahan muxuu ah ii sheegee waxbarasho dhammaan inaan soo dhaweyno anu taaganahay jubbaland khilaaf waa ka dhamaaday marwa badraan waxaan rabaa inaan kaa xaqiijiyo waxaad ii sheegtay wafdiga wasiirka gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdiqaadir sheekh cali diin uu hogaaminayo waxaa ka mid ah jenaraal cali madoobe waxaad magacaawday siyaasi cabdi shire waxaa kaloo ka mid ah xildhibaanada dhankooda haddaan eegno dhinacan siyaasiyiinta ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cabdiwaaxid cilmi goonjeex marka waxaad moodaa in meesha kismaayo maanta si aadna aad usoo dhaweyseen
ilaa soddon qof waa gaarayaan marka dadkaas kolle dagaal baan kaala soo sheegi doonaa wixii dambe haddana hoteelkii waan u dhownahay ay degi lahayn qaybna madaxtooyada qaybna hotel weyn oo cusub oo hadda ka horaa la dibiro ayaga lagu furayaa haddoon aan sii gelaynaa
dhinac dhinac dhinaca jubbaland oo adigu waxaa tahay guddoomiyaha ururka haweenka jubbaland dhinaca jubbaland yaa kaloo ka socday oo eelaboorka uga hortegay wafdigan hadda oo soo dhaweey yaa kaloo ka mid ah jubbaland waxaa ka socday oo kale waxaa ka socday iisheeg guddoomiye arrimaha bulshada ee gobolka waxaa ka socday guddoomiyihii degmada waxaa socday guddoomiyihii arrimaha bulshada degmada waxaa socday mista ganacsiga waxaa socday ururka dhalinyarada stateka gobol degmo wax u kala harayba ma jiro wax u kala harayba ma jiro annaga waayo waxaa naga maqnaa dad baa naga maqnaa xidhnaa nagi oo noo yimidna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay haddaan reer jubbaland nahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan waa la socon doonaa shiri kaloo jaraayid oo ay qabtaan madaxda jubbaland sida madaxtooyada iyo dhinacan kale aad iyo aad baa u mahadsantahay madaxtooyada may maqlaysaa awalhutaalkii waa ka leexanay toos madaxtooyada gurigii qasmaxtooyada madaxweynaha hadda toos ugu soconnaa si wanaagsan waa shirarka jaraa'id oo dhinaca madaxtooyadana si toosaan u tabin doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd guddoomiyaha ururka haweenka jubbaland badraan oo si toos ah qadka magaalada kismaayo uga jirtay aad iyo aad bay u mahadsan tahay